daareen midana riwarkadeeno kusmaha riwara iyo maxaaka riwarka haweenka iyo guurada iyo xildhibaanada taliyayaasha ciidanka waxaan idinku salaamaa iyo saxaafadda dhammaan kasoo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib marka hore waxaan leenahay wasiirka cusub ilaahay hala garab galo wasaaradda iyo xilka loo magacaabay xil hadda waa laisugu duceeyaho waa dhib badan yahay isagoo aakhirana mas-uuliyada haddana adduunyadana dhibkiisa fara badan intaas kadib waxaa la socotiin dhibaatada dalka ka jirta iyo baahida keenta in si degdega loo buuxiyo dagooyinku ay danaayeen walaaladeen wajiiradii hore ee ku geeriyooday isqarxintii ka dhacday bishii saddexdeeda hoteel sano allahu maxaristo dadkaas waxay u dhinteen waajib qaran waxayna gudanaayeen mas-uuliyadoodii habka ugu wanaagsan dhimashadoodana waxay dusha naga saaraysaa waajib in aanaan ka horgin oo aanaan ka hergelin in laga marabaliyo wixii ay u dhinteen waxay la socoteen dhammaantood waxay u taagnaayeen horumarinta iyo kaliftoonidda himilada ummadda soomaaliyeed waxaa la socoteen inay ahaayeen dad diyaar u noqday inay naftooda qaliga u bixiyaan qarankaas dartiisa ilaahay haw naxariisto waxaa dilay ama dhiigooda galay dad ku been abuuranaya diinta islaamka laakiin xadiiba ahaan ka fog diin iyo dhaqan intaba waxaana ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa inay yihiin dad shahaado ah oo ayagoo ummadooda u adeegaaya naftooda waaye allahu naxariistaan leenaa mar kale ummadda soomaaliyeed iyo haladii ay ka dhinteen iyo dhammaanteena sabar iyo iimaan allah naga siiyo annagana ilaahay dabaatooda naga sugneeyo intaas markii aan ka gudbo waxaan ku jirnaa waa hawl adag ilaahay horta waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo haddana annaga waxaana saaran waajib ummadda soomaaliya maanta waxa ay ka sugayso dowladda waa wax aada u tiro badan dhibaatooyinka yaalana aada ugu fara badan yihiin haddii aan la helin iskaashi iyo gacmaha la isqabsado lagama lidkeeni karo marka dardaarankaygu wuxuu yahay fulinta waxaa noogu magacaaban oo hawsha inay fuliyaan laga rabo waa golaha wasiirada golaha wasiirada inay labalaabaan hawshoodii ayagoo diiradda ku haaya waxa laga sugaayo iyo waxa ummadda soomaaliyeed ay ka rajeynaysa inay qabtaan annagoo og duruufta iyo baahida iyo dhibaatooyinka faraha badan oo ay u haleelayaan laakiin haddana waxaan aaminsannahay in xaaladda adag laga gudbi doono xukuumadduna ay awood u yeelan doonto insha allahu tacaala iyo dowladda wada jirta in marxaladda adag laga gudbiyo dalka intaas markii aan ka gudbo waxaa la socotiin dalkan dhibaatooyinku waxay ka jireen wakti dheer in marka la helo dad u calool furan inay wax xalliyaan oo ay wax qabtaan ujeeddadaduna ay tahay inay badbaadiyaan qarankaas oo ujeeddo kale aan lahayn marxaladda adag ee lagu jirana ay ka gudbiyaan mas-uuliyaddaasi ma aha mid ku kooban wasiirada iyo xildhibaanada iyo madaxda inteeda kale waa mas-uuliyad shacabka soomaaliyeed meela joogaan basaaran waxaa la socotiin dalka wixii ka jiri jiray wax ka badan oo ka duwanaa ku soo kordhay waxay ka jiri jiray waxay ahaayeen dad siyaasad isku haysta qabaa'il is haysta amni darra noocaas haadi laakiin waxaa ku soo kordhay dad barnaamijkooda uu yahay inay tirtiraan ummadda soomaaliyeed wax kasta oo calaamo waana ay la diriraan taas waxay nooga baahan tahay dhammaanteen inaan u diyaargarowno marxaladda adag isna xil saarno nolosha iyo geerida sida diinta ay noo sheegayso ilaahay subxaanahu watacaala abuuray waktigeeda ka hor nama sugnaado maadaama qofka uusan waktigiisa ka hormari karin waxaa muhiima mar haddaan ku qanacsannahay waxa aan u dirirayno inay yihiin xaq waxa aan u dirirayno inay yihiin ummadda soomaaliyed inaan badbaadino waxa aan u dirirayno inay yihiin ummadda soomaliya dhibaatada inay ka baxdo in aan labalaabno hawsheena geeriduna waa xaq waa imaanaysa dada hadda ku dhintay kuwa hore u dhintay oo adugtiin cumar xaashi iyo raggii la baray allah u naxariisto maalin walbana waa la dhimana laakiin muhiimaddu waxay tahay maxaa loo dhimana waxaa loo dhimanaayo waa hadaf qaali ah oo aan rajaynayna ilaahayna inuu raali gelinaayo ummaddana uu raali gelinaayo taariikhna uu reebaayo dadka dhintay maanta waa shuhado taariikhay reebeen kuwa joogana waxaa la rabaa inay ama guushii keenaan ama shahaadadii ay qaataan khiyaar kaloo aan leenahay mayso waxaan hugaa ummadda soomaaliyeed inay ka qanceen beenta signoolayaasha iyo kugabashada ay ku gabanayaan diinta islaamka marka fursadii iyo waktigii habboonaa xaggaa la joogaa in badan oo shacabka soomaaliyeed lagu baarjiracsanayay diin iyo shicaaraad aan jirin maanta waa laga qancay waxaan isleehay marka taasi waa fursad weyn qof walbaana in fursad loo siiyo inuu ka qayb qaato halganka iyo guusha la wada raadinaayo waa istraatiijiye dowladdu ay mataqaana ku dhisanta duruub kastoo lasoo maray waxaan uga gudbi karnaa inaan niyad wanaagsan la nimaado marxaladda aan ku jirana aan qiimayno oo aan garanno waajibkana saaran iyo baaxadda uu leeyahay mar kale waxaanu rajaynaa wasiirka iyo golaha wasiirada dhammaantoodba inay ku guulaystaan hawsha loo xil saaray shacabka soomaaliyeedna waxaan u rajaynaa in dhibaatada jirta ilaahay xalkeeda uu soo dedejiyo waxaana ballan qaadaynaa wixii aan u dhaaranay oo ah ummaddaas in aan dhibaatada ka saarno cadaalad ku hogaamino inaan ka risheegayno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu